nuur aad baad umahadsan tahay muqdisho halka fiidkii waxaa ka dhacay musiibo weyn kadib markii qaybta liido ah meel aad u mashquul badan oo dhalinyaro dad u badan xilliyada habeenkii halkaasi ay kusoo fiidsadaan uu qof isku soo haro waxyaabaha qarxa isku qarxiyey kadibna maleeshiya hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen mid kamida baararka ku yaala qaybta liido oo lagu magacaabo beach view waxaana qaraxa qofka geystay oo isqarxiya uu geystay khasaare aada u badan kaasoo soo gaaray dad u badnaa dhalinyaro kuwaasi oo ku fiidsanayay ama ku damaashaadaya qaybta liido ee degmada cabdicasiis oo gobolka banaadir waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro badan oo iskugu jira dhimashaya dhaawac waxaana qaraxa laga maqlay gudaha magaalada muqdisho waayahay sir rasmi ama loo ogyahay dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay hay-adaha amniga dowladda soomaaliya oo si kooban kaga hadlay khasaaraha ma aysan sheegin waxaana saraakiisha amniga iyo taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ay u sheegeen v o eda in ay wadaan xogta la xiriirta baarista khasaaraha dhimashii dhaawac maadaama qofka isqarxiyey uu isku dhex qarxiyey dad aada u badnaa oo qaybta ku sugnaa kuwaasi oo qaarkood ay fadhiyeen qaarkood ay taagtaagnaayeen halka qaarkoodna ay lugeynayeen maadaama dadka xilliga fiidkii qaybta liido ay ku lugeeyaan oo ay wakti fiican ku qaataan gaar ahaan dhalinyaro meelo kala duwana degmooyinka gobolka banaadir ka yimaada waxaana saraakiisha amnigu ay ii sheegeen hadda inay wadaan ama ay ogaan doonaan baarista la xiriirta wixii loo gaaro maanta xilliga dambe ama xilliga hore ay gudageli doonaan baarista khasaaraha dhimashaya dhaawac ay ka dhashay laakiin ehelada qaarkood dadka dhintay baraha bulshada kusoo qoray ugu yaraan toban qof aa ku dhimata waxaana dhaawaca la sheegayaa ku dhawaad boqol qof in la geeya isbitaalada kala duwan ee ku yaal magaalada muqdisho marka waxaa jiray khasaare xoogla oo ka dhashay qaraxa qofka isqarxiyey oo tirada dhimashadu ay ka badnaan karto inta hadda dadku ay kusoo qoreen baraha bulshada oo qaarkood weli aan nololii geri lagu haynin halka qaarkoodna dadka dhaawacyada la geeya isbitaalada waxaana culayska si weyn looga dareemayaa nuur markay timaado in isbitaaladii qaarkood ay soo dalbadeen gurmad deg deg oo la xiriira inay helaan dhiig dadka lasoo gaarsiiyey darteeda aada u badan marka khasaaro dhimashii dhaawac aada u fara badan ayaa ka dhashay laakiin weli hay-adaha amnigu tafaasiil kamaysan bixin maadaama xilli habeen ahayd howlgalkuna saakay aroortii lasoo gebagabeeyey laakiin taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir oo arrintan gacanta ku waxay ii sheegeen inay gudageli doonaan baarista iyo xogta saxda la xiriirta khasaaraha dhimashada dhaawac waayahay marka haddii aada u sifayso oo aada sawir guud ka siiso dadka aanan aqoonin liido xaggee ayuu qaraxa ka dhacay
qaraxan wuxuu ka dhacay qaybta liido markay timaado si guud haddii loo sawiraahina dadku marka ay tagaan qaybta waxay ka qaxweeyaan oo ay wax ka cunaan cuntada fudud baararka waaweyn ee ku yaala qaybta kadibna dhinaca qaybtay u gudbaan oo biyaha ayay qaarkood lugaha la galaan qaarkood qaybtay istaagaan halka qaarkoodna halka biyuhu ku egyihiin ay ku lugeeyaan oo qaybta dabcan dhismayaasha ka dhisan hareeraha qaybta liido iyo inta udhaxaysa badda ay dadku wakti wanaagsan ku qaataan marka mid kamida meelihii ugu mashquulka badneed ama halka dadku ugu badnaayeen oo socodka ama ay ka bilaabaan ama ay istaagaan ama ay fadhiistaan ayaa qofkan naftiis halligaha ahaa ee isqarxiyey uu isu qarxiyay waxaana la sheegay inuu dhex galay oo boqolaalka dadweyne taagtaagnaa ama qaarkood fadhiyeen ayuu kamid ahaa kadib halkaasuu isu qarxiyey kadib maleeshiyaadka hubaysan oo ilaa shan xubnood gaarayay ayaa gudaha u galay mid kamida baararka ku yaala halkaasoo ciidamada amnigu ay kuwa dagaalameen taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir oo la hadlay wax yar ka hor waxay ii sheegeen in kooxda dagaalamaysa shan ay ahaayeen oo howlgalka waktiga qaatay lagu soo afjaray oo la toogta la dilay halka qofka isqarxiyana uu ahaa qofka khasaaraha ugu badan ee dhimashada dhaawac geystay uu isagu saabay kaasuu isku qarxiyay markii horeba qaybta liido oo isaguusan isku qarxin maqaaxiyaha ama hoteelada meesha ku yaal laakiin qaraxa wuxuu ka dhacay qaybta halka dadku ay taagnaayeen meeshaas oo ah meesha qofka qof kastee taga qaybta ay tahay inuu ama socdo ama uu fadhiisto ama uu ku ruleeya qaarkood oo ah meel aada u mashquul badan marka fiidka loo gaaro nuur waxyaabaha la yaab kale oo hadda hay-adaha amniguna ay ii sheegeen waxaa ka mid ah in qaraxan iyo kii ka horreeya ka dhaca toobka feeb ay dhacayeen abaara tobanka fiidnimo markay saacaddu tahay oo aan loo baran oo dadka markay timaado inay xaybta tagaan wixii ka dambeeyay sideedda fiinimay tegi jireen la waqtiga kusoo qaadan jireen laakiin hadda waxaad moodaa in xilliyadii ugu mashquulka badnaa dadku ay markay meeshaas gaaraan qarxood ay dhacayaan inkastoo muddooyinkii lasoo dhaafay amniga caasimada si weyn loo xaqiijiyey dadkuna ay layaab ku tahay ama ay si ula yaaba yihiin qaraxyada ka dhacaya maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho kaasoo ka mid ahaa maqaaxidii toob ka fia ciyaartii finaalaha lagu daawanayay khasaaruhu uu halkaasi ka dhashay xalay fiidkiina khasaarihii ugu badnaa xaybta leeday ka dhacay waayo ugu dambeyntii ma jirtaa cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi aada ku cusla
warka kooban ee kasoo baxay taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in kooxda al-shabaab ama khawaarijta sida qoraalka lagu sheegay ay weerar ka soo qaadeen ama lasoo afjaray xubnaha ka tirsan shanta gaaraya marka dowladdu soomaaliya oo ka hadasha si kooban waxay sheegeen in weerarka ahaa mid argagixiso ah oo kooxda al-shabaab ay fuliyeen islamarkaana howlgalka lagu dilay shan xubnood oo kamida qof ka midana uu ahaa qofka isqarxiyey ee khasaaraha badan soo gaarsiiyey marka dabcan weeradan qorshaysan iyo qaraxyada dilalka markay timaado waxaa aanku hogeysta ama sheegta ururka al-shabaab